halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha may waa shan sannadka laba kun sideed iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan isbeddelaa ku yimi imtixaankii wakhtigii lagu ballansanaa oo bisha shanteeda bisha shanaad shanteeda laba kun sideed iyo tobanka inuu dhacay ay ahayd oo dalladda efbenis dibuu u dhacay roobabkan iyo fatahaadda timid waxay noqotay duruuf aan saamixi karin in degmada beledweyne inaan la geli karin imtixaankii
waa guddoomiyaha maamulayaasha dugsiyada sare ee beledweyne axmed dhaqaane cali oo ka warramaya in fatahaadda webiga shabeelle ay sabab u noqotay in maanta ay baaqdaan imtixaanadii dugsiyada sare ee gobolka waraysi ayaan idinka haynaa waxaa sidoo kale aad maqli doontaan garoonka diyaaradaha ee doobley oo dib loo furay qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida dowladda shiinaha ayaa beenisay in ciidamadooda ku sugan saldhigga ay ku leeyihiin jamhuuriyadda jabuuti ay elayska laysarka loo yaqaano la beegsadeen qaar ka mid a duuliyayaasha diyaaradaha milatariga maraykanka ee ku sugan isla dalka jabuuti qoraal ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka shiinuhu ay soo gaarsiisay idaacadda v o a ayay ku sheegtay in eedeymaha arrintaasi la xidhiidha ay yihiin eedeymo been abuur ah oo aan xaqiiqada ku salaysnayn sida ay war-saxaafadeedka dowladda shiinaha lagu sheegay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa khamiistii saxaafadda u sheegay in shiinuhu ay ka dambeeyeen in shil ay galaan laba diyaaradood oo ay milatariga maraykanku leeyihiin oo ku burburay dalka jabuuti
markii ay wariyaasha ku khasbeen maalintii jimcaha isagoo saaran diyaaradda gaarka ah ee madaxweynaha air force one in uu ka hadlo kulanka uu la yeelanayo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayay madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump waxa uu diiday inuu si cad uga hadlo waxa ay noqon doontaa mid aad u dhaqso badan taariikhda waan hayaa ayuu yidhi trump dhammaan waa la isku raacay ayuu intaa raaciyey ka hor inta uusan ka tegin magaalada tan washington si uu booqasho hal maalin ah ugu tago magaalada dallas ee gobolka texas ayuu madaxweynuhu waxa uu muujiyey halka iyo taariikhda shirka taariikhiga ah ee la xaqiijiyey in uu la yeelanayo mas-uuliyiinta kuuriyada waqooyi madaxweynaha ayaa sheegay in maraykanka iyo dowladda kuuriyada waqooyi ay leeyihiin xiriir aan kala go' lahayn iyo wadaxaajoodyo kuwaas oo ay xitaa ku jirto sii deynta saddex amerikaan ah oo ay xukuumadda pyongyang hayso raggan ayaa la filayaa in la sii daayo sida ugu dhaqsiyaha badan sabtidan maanta ah sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee yong hab ee magaalada sool oo soo xiganaysa ilo ku dhow kuuriyada koonfureed
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyne ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay in ka badan kun iyo boqol iyo lixdan arday oo saako sabti a u fadhiisan lahaa imtixaanka shahaadiga dugsiga sare taasi oo la baajiyey imtixaankaasi kadib markii biyaha fatahaaddu ay buuxiyeen goobihii waxbarashada ardayduna ay magaalada ka barakaceen gudoomiyaha maamulayaasha dugsiyada sare ee magaalada beledweyne axmed dhaqaane cali ayaa wariyaha v o eda beledweyne xuseen xasan dhaqaane uga warramay xilligii uu imtixaanku dhacayo iyo tirada dugsiyada ay ahayd in uu ka bilowdo isbeddelaa ku yimi imtixaankii wakhtigii lagu ballansanaa oo bisha shanteeda bisha shanaad shanteeda laba kun sideed iyo tobanka inuu dhacay ay ahayd oo dalladda efbenis dibuu u dhacay marka loo fiiriyo degmada beledweyne dugsiyada ay ka kooban tahay oo imtixaankaas u diyaarsanaa dibuu u dhacay taas oo muxuu ahaay annaga macdamaha imtixaanka annaga waagii hore imtixaanka fbens annagaa qaadan jirnay imtixaanaadka oo macalimiinta iyo maamulka dugsiyada maamulada dugsiyada qaadan jiray natiijadana waa loo gudbin jiray laakiin sanadkan waxay fbens soo rogtay in imtixaan oo maaragtay centralizer ah la galo oo ku wajahan ama ku wakhtiyaysan bisha shanteeda bisha may shanteeda laba kun iyo siddeed iyo toban laakiin alxamdulilah haddii maaragtay roobabkan iyo fatahaadda timid waxay noqotay duruuf aan saamixi karin in degmada beledweyne inaan la geli karin imtixaankii taasoo muxuu ahaa dalladii awalba soo rogtay ina wakhtigaas la galo war nooga yimid ooy u soo dhiibeen kormeerahooda inta uga mas-uulka oo maxamed amiin la yidhaahdo asagana uu warkii annaga noo soo gudbiyey marka wakhti dambe oo haddii ilaah yidhaahdo ay duruufta markii ay saamaxdane imtixaankaas la geli doono intaasaan haynaa marka tirada iskuulaadka imtixaanka lagu qaban lahaa iyo ardayda loogu talagalay inay imtixaanka u fariisato haddii aad noo sheegi karto tirada iskuulaadka imtixaanka geli lahaa waa toban iskuul dugsiyada sare oo imtixaanka ardada foomfoorka u fariisanaysa ay leeyihiin dalada f bens dugsiyada beledweyne ku yaallo horta way badan yihiin kuwa dalada kale ahaa jiro laakiin dalada f benis dugsiyada ka tirsan oo weliba dugsi sare oo foomfoor leh oo sanadkan imtixaanka u fadhiisanaya waa toban dugsi waaye tobankaa dugsi oo ardada imtixaanka u fadhiisanaysa markii la isku geegeeyana kun boqol iyo fatahaad iyo waxbaa nagalo waa tiradii waa naga kala waratay kun boqol iyo lixdan iyo wax jarjar inay yihiin saasaan ku qiyaasaya marka ardayda shahaadiga imtixaanka galaya marka laga reebo ardayda kale ee imtixaanka iyadana qorshaheedu ahaa wax ma iska bedeleen mase waa sida hadda midka shanta ah oo dibdhaca uu ku yimid ayay qayb ka yihiin kulli waxa alla wix jadwalkii noo degsanaa oo imtixaanaadka inaan ku qaadno ahaa oo midkan f benis oo u soo horreeyey oo bisha shanteeda dhici lahaa kulli waa isbedelayan waa isbedelayan waxaa yeele wuxuu isku bedelaa annaga jadwalka hadda aan haysanay oo inuu imtixaanka aan ku qaadna uu ahaa qorshaha noo degsan uu ahaa bisha shanteeda in la galo ardada foomfoorka imtixaankeeda oo dalada f ben oo centralizerka ah usbuucaas markuu kaas naga fulana kuwa ardada shahaadiga aan ahayn ee naqliga oo kaleeto labayo tobanka bisha ayagana oo usbuucaas midka ku xiga ah inay galaan u fadhiistaan imtixaanka oo sidaas ayagana imtixaankoodii aan ku qaadno kaasaasuu u dhammaado usbuuca kalena waxaa ku soo aadi lahaa kii dowladda oo ku madalaysnaa bisha sagaal iyo tobankeeda oo isla bisha meey intaasoo dhan inay dhacdo ay qorshuhu ahaa marka qorshihii jadwalkii ilaahay maaragtay jadwalkaan degsanay mid ilaahay ayaa yimid imtixaanka haddii taa ay ku dhacday ma ardayda markay dib u dhaceen oo wakhtigii loogu talagalay uu baaqday ma imtixaanka dibaa loo qaadayaa mase waa loo qiimeynayaa imtixaan in la qaado waa lagu khasban yahay imtixaanka waa la qaadaya laakiin hadda duruufaha lagu qaadayo waa wax dhiman duruufta lagu qaadayo oo iyo qaabka loo qaadayo iyo cidda tawalinaysa imtixaanka qaadistiisa tala dhiman waa iyada lafteeda magaalada fatahaada ka dhacday ardaydii ma meelo fog tegey oo ka fogaaday magaalada kolley iskuulaadka biyo inay ku jiraan oo ka warqabnaa mise arday meel la isugu keeno oo imtixaan looga qaado ayaana jirin hadda wakhtigan xaadirka ah dabcan ardadu maalin walbayna soo wacaan maalin walba meel walbay tageen waanu ognahay waanu u sheegnaa haddana waa u sheegaynaa wakhti alla wakhtiga ay duruufta saamaxdo ayaa maaragtay imtixaanka ay gelayaan ardadu waana lala socodsiin doonaa insha allahu tacaala warbaahinta iyo loo marin doonaa iyo wixii kaloo maaragtay la adeegsan karo oo lagu gaarsiin karo wakhti laysku ogyahay oo lagu ballamaana la samayn
gudoomiyaha maamulayaasha dugsiyada sare ee magaalada beledweyne axmed dhaqane cali oo u waramayay wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqale halkaad kala socoteen waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli la socotaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington maamulka jubbaland ayaa markii ugu horreysay diyaaradaha rakaabka ah u oggolaaday inay ka shaqeeyaan inta u dhexaysa magaalooyinka kismaayo afmadow iyo deegaanka dhobley ee gobolka jubbada hoose deegaanadaasi ayaa waxaa horey u go'doomiyey maleeshiyaadka al-shabaab ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda soomaaliya tallaabadan ayaa waxaa si weyn u soo dhoweeyey dadka deegaankaasi oo iyagu baahi u qabay inay helaan adeega dhinaca hawada ah warbixintan waxaa nairobi ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamuud xareed kadib muddo badan oo ay kala goonaayeen isu socodka magaalooyinka dhobley afmadow iyo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa markii ugu horraysay uu maamulka jubbaland uu u oggolaaday in diyaaradaha rakaabku ay ka dhex shaqeeyaan magaalooyinkaasi dagaallo in muddo ah soo noqnoqday oo u dhexeeyey ciidamada jubbaland iyo kuwa maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa saameyn weyn ku yeeshay isu socodkii dadka iyo gaadiidka ee magaalooyinka afmadow dhobley iyo magaalada kismaayo macalin maxamed ibraahim wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka jubbaland oo ka mid ahaa mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland oo shalay xarigga ka jaray duulimaadyada rakaabka ee deegaanadaasi ayaa sheegay in tillaabadani ay noqon doonto mid ay u riyaaqi doonaan dadka ku nool deegaanada afmadow dhobley iyo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose annagu olajeeddadaan u imaanay waxay ahayd in garoonka la furo garoonka ilaahay fadligiisa ilaahay baan ku mahadinaynaa wuu inoo furan yahay in yar baan raacsanaya waxaa la yidhaahdaa barqa markay imaato waa caana macaan wax badan baa yaa laydinka maqnaa wax badan baad lahaydeen awi jubbaland inkastoo idinla joogto ciidankii iyo raggii maamula idinla joogo waxaan ilaahay ka baryaay oon rajaynaya wix hadda ka bilaabay inay noqon doonto meesha koowaad ee jubbaland laga maamuli doono ee eeriyadan looga talin doono inay afmadow noqon doonto waan rajaynayaa iskamana hadlahayee waxaa hadda qorshaysan baan ku hadlaya waxaan rajaynaynaa afmadow aaggeeda inay noqon doonto dhulka maqan ee shabaabkan iyo damankan duur ku jirkaa haystaan ruux duur ku jira ogow ruux duur ku jira ruuxna wuu dili karaa labana wuu dili karaa dilistoodan oo duurka intay galaan ay ay dhulkan soconayaana duurkan wax ku dilayaan macno weyn ma samaynayso laakiin waxaan rajo fiican ka qabnaa haddii ilaahay raalli ka noqdo inay afmadow noqoto bayska ilaahay idamkiisa laga xorayn doono jubballaanta kale maqan annaguna ilaahay idamkiisa waxaan rajaynaynaa inaan soo socodka annagu mar hadday diyaaradu bilowmeen inuu soo socodka annagu badan doono xubnihii mas-uuliyiinta ee goobta ka hadlay waxaa sidoo kale ka mid ahaa guddoomiyaha doobley siyaad maxamed xasan siyaad boojis iyo madaxa garoommada jubbaland cabdulaahi jagadoon oo iyaguna sheegay in tillaabadani ay tahay mid uu maamulka jubbaland muddo dheer ka soo shaqaynayey dadkii jubbaland taageersanaa run ahaantii ma ayan mari jirin waddadu waad ogsoontihiin waddada cadow ayaa deganaa runtii aad ayay ugu fadaxsan yihiin maanta inaad xarigga ka jartaan garoonka weyn ee degmada dhobley sidoo kale waxaan la wadaagaynaa degmada nalaga xukumo oo degmada afmadow ah anigoo ku hadlaya magaca maamulka garoommada jubbaland waxaa inoo tahay farxad garoonka dhobley wuxuu ka mid yahay garoommada maaragtay sida weyn ay maaragtay dowladda jubbaland ay ka go'on tahay ahmiyadda gaar inoo leh waxaan ballan qaadayna in wixii ka dambeeyo si rasmi ah dhammaan adeegii shacabka u baahnaa ee dhanka duulimaadka diyaaradaha ee aad heshaan oo si rasmi maaragtay loo bilaabo dadka deegaanadaasi oo sheegay inay ka qayb qaateen hergelinta garoommada diyaaradaha ee magaalooyinkaasi ayaa si weyn u soo dhoweeyey tilaabadan dib loogu howlgeliyey duulimaadyada rakaabka ah ee isaga kala gooshaya gobolka jubbada hoose ayadaan naga caawinin madax walbaa naga caawinin magaalada dhoobley haddaan nahay dumar iyo ragba meeshanaan ku aan maaragtaay annagaa garoonkaa falannay waxaan u falannanay inay maaragtaay aan wax ku qabsanno ee maaragtaay hadda kaalmo yar un baan u baahan nahay haddana sidii u qurux badan baan haddana usii dhaqaajinaynaa kooxda al-shabaab oo ku hareeraysan degmooyinka afmadow doobley iyo inta u dhexaysa magaalada kismaayo ayaa dhowr jeer oo hore amaro kala duwan ku soo rogay dadka rakaabka ah ee dhulka ku safra iyagoo mararka qaarna bartilmaameedsada dadka taageersan siyaasadda dowladda soomaaliya ee ku safraya inta u dhexaysa afmadow iyo doobley ee ay iyagu maamulaan khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dalka britain oo ka mid a dalalka ay ku nool yihiin soomaalida u badan ee qurbajoogta ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey doorashadii golayaasha deegaanka ee dowladaha hoose ee dalkaasi haddaba natiijada doorashadan iyo ahamiyadda ay u leedahay soomaalida muddada badan ku nool dalkaasi ayay caashe ibraahim aadan waxay ka wareysatay sahal yuusuf cali oo ka mid a dadka u dhaqaaqa dadka soo galootiga
xisbiyada horta runtii saaxada siyaasadda gacanta ku haya dalkan waa xisbiga talada hadda haya ee conservative-ka ama muxaafadka ah xisbiga waxaa ku da waxa ku xiga xisbiga shaqaalaha ama laborka waxaa kaloo jira xisbiga liberal democratiga xisbiga isaguna la yidhaahdo greenska green partyga iyo iyo xisbiga xagjirka ah ee u k u k independent party xisbiyadaasi ayaa ku loolamayay marka ahmiyadda ay leeyihiin waxay tahay haddii xisbigaagu uu ku guul dareysto dowladaha hoose waxaa national electionska kugu dhacaya macnaha inaad noqoto mid markaasi si fudud lagaga adkaado taladii gacantay ka baxaysaa masalan haddii aad fiiriso macnaha haddii aad fiiriso degaanada dowladaha hoose oo dhan waxaa ku loolamaya xisbiyadani taladaa meesha iyaga xisbigii ku guulaysta ayaa jaangoynaya hadday noqoto xaggii maaragtay dhaqaalihii qorshayntii wax kasta oo ku saabsan nolosha dadka xisbigaasi ku gacan sarreeya degaanka ayaa goynaya waa tahay sahal waxaad kaloo markaa iga warantaa bal siday xisbiyada u kala guulaysteen doorashada markay dhacday kadib doorashada ee boqol iyo konton degaan ayaa lagu loolamay waxaana xisbiga leybarku ay ku guulaysteen laba kun iyo saddex boqol iyo toban siit ama kursi macnaha ayay heleen waa laba kun iyo saddex boqol iyo toban oo macnaha doorashadii hore afar sano ka hor kor waxay uga soo kaceen oo ay heleen konton iyo sagaal kursi oo cusub xisbiga hadda talada dalka haya ee madaxda u tahay theresa may waxa ay ku guulaysteen kun iyo saddex boqol iyo soddon waxayna hoos u dhaceen soddon iyo kow kursi xisbiga la yidhaha liberal democratigu waxa ay ku guulaysteen shan boqol iyo soddon iyo lix waxayna kor usoo kaceen toddobaatan iyo shan la soco xisbigani waa xisbigii taxaalufka ama midowga la sameeyey conservative-ka oo doorashooyinkii hore jugweyne ku gaartay waa ay soo kabanayaan xisbiga la yidhaahda greenska iyagu ahmiyadda siiya degaanada waxa ay ku guulaysteen soddon iyo sagaal kursi waxaana usoo zaa'iday doorashadani sideed mushkilada ugu weyn iyo musiibadu waxay ku dhacday xisbiga xag jirka ah ee la yidhaha ukib oo isagu ka dambeeyey u k inay ka baxdo bahweynta yurub european unionka xisbigaasi waxa uu lumiyey boqol iyo labaatan iyo saddex kursi waxa una haystaa oo qura saddex waxaa kusoo haray councilor waa jabka ugu weyn ee xisbi ku dhaca waxaana ay caddayn u tahay dadku inay qadyaan ka istaageen dad badan in ay ka xun yihiin qaabkii u k ay kaga baxday european unionka oo khayaamo u ekaal marin habaabin xisbigana door weyn oo kasoo dheeli waa tahay waxaad iga warantaa haddaan usoo noqonno markaa dhinaca soomaalida ku nool waddanka britain sidee ayay iyaga u saameynaysaa doorashada gaar ahaan xaafadaha ay soomaalidu ku badan yihiin dadka soomaalidu waa macnaha dad waddankan tiro xooga ku jooga waxaa lagu qadaraa office of national statisticska markaa fiiriso ilaa laba boqol iyo konton kun oo ruux baa jooga asalkoodu soomaali yahay ilmaha ilmahoodu inta ku dhasheen haddana macnaha miisaan weyn ku yeelan kara nasiib daro codkoodu waa mid ay iska siiyaan xisbigan leybarka ah macnaha way ma aaminsana in ay macnaha raadiyaan axzaab markaasi danahooda ka shaqeysa ama wax u qabata waxaa jira annagu haddii aan nahay campaigneriska waxaan aan aragnaa meelo badan oo leybarku ay talada hayaan soomaalidu inay ku dhiban yihiin ama aan laga soo qaadinba dad maaragtay jira haddii aa fiiriso degaanka brent soomaalida waxay si xoog ugu dhiban yihiin xagga guryaha waana degaan ay ka taliya u ka taliya xisbiga leybarku waxay ku hayaan waxa la yidhaha relocationis dadkii oo degan bay waxay geenayaan magaalooyin fog fog weliba ayagoo jebinaya guidelineka dawladda oo ah qofka inaan laga dheereen meesha uu ka shaqaynayo saacad ka badan aanan la rarin haddii uu leeyahay caruur ku jirta iskuulaadka markaa soomaalidu codkana way siinayaan weli marka ma aanan bislaanin ummad ahaan runtii markaad eegto dadka iyagu eshiyaanka ah degaanada ay joogaan way sugeen in maslaxada dadkooda aan lagu xadgudbin waa gartay ugu dambayntii markaa ma jiraan musharaxiin soomaali ah oo tartankaasi ka qayb galay walaal waxaa jira ilaa lix ruux inta aan ogahay oo counselor iska ah london macnaha in ay soo laabteen anugu hadda waxaan eegayey degaanada sida loo kala helay codka iyo saameynta ay ku yeelanayso masalan kasoo qaad degaanka aan joogo kale waxaa hawada ka baxay liaderkii xisbiga conservativeka lumiyey siidkiisii waxyaabaha ayaan isha ku haynay iyo waxa keeni kara laakiin walaalaha soomaalida issharxay birito iyaan ogaanaynaa bal lixdaasi wixii ka haray inay ku guulaysteen meelihii iska soo sharxeen in ay inay inay ku laabtaan oo gacanta ku haystaan iyo inay lumiyeen
aad ayuu mahadsan yahay sahal yuusuf cali oo ka mid a dadka u dhaqaaqa dadka soo galootiga dalka britain oo khadka telefoonka ugu waramayay cashe ibraahim aadan halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga e v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bugga v o a somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya subax sabtiyo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastooo aad naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a waxaanay si toos idinkaga imaanaysaa magaalada washington haatana maxamuud mascade oo magaalada minneabolis jooga iyo wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka ingiriiska habeenkii xalay ahaa kulan aad u xiiso badan ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo brighton and hof albion ciyaartan oo ka dhacday guriga brighton ayaa qaybtii hore waxay labada kooxood ku kala baxeen ebery eber hase ahaatee qaybtii dambe markii laysku soo noqday daqiiqadii konton iyo toddobaad ciyaaryahanka la yidhaahdo bascal agros ayaa gool qurux badan waxa uu saxiixay kooxda brighton sidaasina manchester gurigeeda ayaa loogu diray iyad wax dhibiica aan wadanin islamarkaasina waxaa saddexda dhibcood jeebka ku subatay kooxda kubadda cagta ee brighton of albion macalin morinho ayaa waxa uu garoonka soo geliyey ciyaaryahanno aan lagu oqoonin maalmahan inuu garoonka ku soo bilaabo waxaa ka mid ahaa ciyaaryahanada rashford mata iyo antony marcial isagoo kursiga benjiga aan keenin xitaa ciyaaryahanada sanches iyo lukako oo ahaa raggii uu maalmahan ku dulayey hase haatee wiilka faransiisku ay ku dhaartaan lacagta badan ee boqolka milyan oo dooro laga soo bixiyey ee bogba ayaa isagu garoonka ku jiray oo sagaashankii daqiiqo aan ciyaarta la bixinin sidoo kale ciyaaryahanka qadka dhexe isku haya ee matig ayaa isaguna sidaas oo kale ciyaarta aan sagaashankii daqiiqo ciyaaray si kastoo ay noqotaba manchester xidigaheeda walow ay garoonka joogeen haddana guushii habeenkii xalay ahaa waa ay ka sibirlaxatay waxaa dadka qaar ay isleeyihiin sababta uu ciyaaryahanada lukaku iyo sanches macallinka u dhiganayo wuxuu maanka ku hayaa ciyaarta f a kaabka kama dambaysta oo iyaga iyo chelsea ay fooda iskeli doonaan dhinaca iyo waddanka sbainna kooxda kubadda cagta ee safiya ayaa habeenkii xalay ahaa waxay hal iyo eber dirqi ah kaga baxsatay kooxda kubadda cagta ee real associedad waxaa lagu ciyaarayey guriga kooxda kubadda cagta ee safiya ciyaaryahan ever banega ayaa goolka guusha oo ahaa gool rigooraha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee safiya kulamada kale ee sbain kooxuhu maanta ay iskaga hor imaan doonaan haddii aan soo qaato kulamo adag ayaa laiskaga hor imaanaya waddankaasi sbain waxaana kooxaha iska hor imaan doona ka mid a kooxda kubadda cagta ee herona ayaa waxay la ciyaaraysaa ebar kooxda atletica bilbao real batis ayay foodis gelin doonaan seltifigo deportivo la carunia ayay u imaan doontaa valerial iyo falensiana madaxa ayay isla geli doonaan kulan xiiso badan ayaa si maalinta axadda waxa uu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta waa real madrid iyo barcelona ciyaarta caanka ee la yidhaahdo el classico ayayna labada kooxood fooda isku gelin doonaan guriga kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa lagu kulmayaa la arki doonee halka ay guushu aaddo marka messi iyo ronaldo iska hor yimaadaan walow inta badan labadaasi kooxood markay kulmayaan haddii ciyaaryahan messi uu garoonka ku jiro aad moodo in weeraryahanada iyo difaaca kooxda real madridba ay isaga keligii uun ka baqaan waa tahay dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna intaa ha inoo joogto tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascade oo idila sidaa iyo nabadgel
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha kaad garaysanaysana waa v o a haatanna gabagabadii barnaamijkeena ayaan soo gaadhnay aynu ku wadnasanno codka fanaanada yurub kenya iyo heeskeedii jacayl udugiisu isgaadhay
ubadkiyo jamalka nuurka miyaan nasqarar indogsiga meel kale ku imaan qaba afarsano caashaqan dhidibaynay hadduu calaftiga ambiyey anaa eedaa iskale calafka rabbi baa qorna anaa eedaa iskale calafka rabbi baa qorna
codkaasi fanaanida yurubgenyo iyo heeskeedaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadda dunka himanas ee laanta af soomaaliga tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelya
midkii